wararkaaynu ka helayno deegaanada xuduudda ah ay wadaagaan dalalka itoobiya iyo suudaan ayaa waxa ay ku waramayaan in boqolaal ciidamo itoobiyan ah oo baxsad ah ay ka tallaabeen xadka ay wadaagaan labadan dal iyagoo ciidamadan itoobiyaanka ah ee firxadka ah ay isku dhex qarinayaan dad itoobiyaan shacab ah oo qaxooti ahaan u galaya waddanka suudaan mas-uuliyiin sudanes ah oo la hadlay warbaahinta ayaa xaqiijiyey in boqolaal askar itoobiyaan ah ay ka soo gudbeen xadka ay wadaagaan labadan dal iyagoo ku dhex dhuumalaysanaya dad shacaba itoobiyaan ah iyadoona wararka qaarkood ay tibaaxayaan in ciidankan itoobiyaanka ah ee ka soo firxaday fagaaraha ay dagaalka kula jireen jabhadda mucaaradka ah ee faano ay magangelyo weydiisteen dowladda suudaan islamarkaana iska diiwaangeliyeen xeryaha qaxootiga ah ee waddankaasi mas-uulka hay-adda qaxootiga ee dowladda suudaan ayaa sheegay inay fureen xeryo lagu soo dhoweynayo ciidanka iyo shacabka itoobiyaanka ah ee ka soo cararay dagaalada ka socda gobolka amxaaro dagaaladan u dhexeeya jabhadda mucaaradka ah ee faano iyo ciidamada dowladda itoobiya oo maalmihii ugu dambeeyey si dardar leh kaga socday gobolka amxaarada ayaa waxaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidanka dowladda itoobiya lagu gaarsiiyey jab xoogan iyadoona maleeshiyaadka mucaaradka amxaarada ee faano ay deegaano horle kala wareegeen ciidanka dowladda itoobiya waxaana ay wararka qaarkood intaas ku darayaan in toddobaadkan gudihiisa gobolka amxaara ay ka carareen ilaa iyo siddeed kun oo ruux kuwaas oo isugu jiray ciidamo itoobiyaan ah iyo dad rayid ah oo isku dhiibay dalka suudaan waxaana lagu arkayay muuqaalo lagu baahiyey internetka ciidamo itoobiyaan ah oo la qabtay kuwaas oo ay ka muuqato diif iyo duruufo adag oo ay ka dhaxleen dagaalada ka socda gobolka amxaara ee u dhexeeya ciidamada dowladda itoobiya iyo jabhadda mucaaradka amxaaro ee faano waxaana firxadka ciidamadan itoobiyaanka ah ay ka sameynayaan deegaanada xuduudda ee dagaalada culus ay ku dhex marayaan dowladda itoobiya iyo ciidamada mucaaradka ee faano uu ku soo aadaya iyadoo dhowaan ra-iisul wasaaraha waddankaasi abiy axmed uu ugu baaqay saraakiisha ciidanka iyo golahiisa wasiirada inay niyadda u dhisaan ciidamada ku mooral jabay dagaalada ay kula jiraan jabhadda mucaaradka ee faano